bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim waa maantana waa ibraahim sheekh maxamed xasan gablax oo ka hadlaya arrin muhiima muhiima muhiima ama wixii la ohan jiray constituency constituency ayaan maantana ka hadlayaa insha allahu tacaala walaalayaal ayaan dhoweyd maalmaha waxaan ka hadlayay constituencyga qeybta la xiriidha constituencyga dalka qaranka constituencygii xildhibaanadii qaranka ayaan kasoo hadlayay qeybtii hore qeybtan waxaan ka hadli doonaa haddii rabiidmo constituencyga ama gooland gola deegaan siyaasadeedka halbeega loogu talagalay ee xildhibaanada golaha deegaanka ama constituencyga councilka deegaan int muxuu yahay muxuu kaga duwan yahay xildhibaanka deegaanka tiro cadad intee laeg ayaa loo baahan yahay degmo kasta inta inta imise xildhibaan baa loo qoondeynayaa ma ama halkii xildhibaan waa laba arrimood oo muhiima degmo kasta dalkii haddii siyaasad guud bolosi ay dowladda federaalka fiican leedahay sida finland u leedoo kale idinkaga sheekeynaya micnaha finland dowladda finland bolosi ahaan ayay u samaysay xildhibaanada qaranka constituencygooda sidoo kalena bolosi ayay u samaysay xildhibaanada councilka constituencygooda marka wadanka finland waxaa ka jira saddex boqol iyo labaatan degmo marka saddex doorasho ayaa dalka ka dhacda waxaa ka dhacda dalkan afar doorasho malaha doorashada madaxweynaha oo mar dhacda lixdii sanaba mayay ahayd mase shantii sano ma xasuusto mar dhacda doorashada xildhibaanada qaranka oo ay markaas xildhibaanada qaranka oo xisbiyadii matelaya kala matelaya isla markaana xukuumaddii qudhooda ay xildhibaanada qaranka soo dhisayaan oo ra-iisul wasaarihii ay dooranayaan oo micnaha doorashadaasna wadanka hal mar bay afartii sanaba ka dhacdaa waxaa kaloo dhacda doorashada counsilada counsilska marka counsilisku waa doorashada degmooyinka ama maamuladii degmooyinka finland waxaa ka jira marka saddex boqol iyo labaatan degmo marka saddexdaa boqol iyo labaatankaa degmo degmo kasta waa degmo way madax banaan tahay waxayna leedahay gole dee council bay leedahay gole micnaha arrimaha dowladii dowlad dowlad degmeed bay leedahay dowlad degmeed haddaan irahda soomaali dowlad degmeed dowladda degmada ayay leedahay ayaa jirta iyo waxaa jirta ama xukuumadda degmada ama halka qaranka dowladda qaranka ay jirto dowladii qaranka waxaa jirta marka dowlad degmeed degmo councilkii markaas waxa weye xildhibaanay leedahay waa sidii dowladdan dhexoo kale oo micnaha degme kasta iyadoo madax banaan xildhibaanay leedahay marka waxa weye aniga maanta doodeeda waxa weeye constituencyga ama golo deegaan siyaasadeedka xildhibaanka qaranka imise cadad ayuu kusoo baxaa finland wuxuu kusoo baxaa markii aan qeybta hore idinkaga sheekeynayay shan iyo labaatankii kun ee qofba hal xildhibaan ayaa loo qoondeeyaa marka iyadoo lagu helay halbeegaasna waxaa laga keenay waxaa la xisaabiyey shantii milyan iyo saddexdii boqol kun ee shacabka finland ay ka koobnaayeen ayaa waxaa loo qeybiyey labadii boqol ee xildhibaan ee dalkan lagu heshiiyey inay xildhibaan u noqdaan dabadeedna markii laisku qeybiyey ayaa waxaa la helay halbeeg constituency ama golo deegaan siyaasadeed calaa xildhibaan oo ah shan iyo labaatan kun marka waxaa la eegayaa meeshii ay shan iyo labaatan kun oo qof ku nooshaaba hal xildhibaan baa loo qoondeynaya looga qoondeynaya labadii boqol oo kun xildhibaanada labadii boqol oo xildhibaan ayaa meel kasta oo ay shan iyo labaatan kun ku nooshahay hal xildhibaan looga qoondeynaya markaas qeybtii horan qeybta aada uga soo hadlay qeybtan aan maanta ka hadlaya waxa weeye marka haddaba dee degmadii imise xildhibaan bay yeelanaysaa halkii xildhibaanee degmada ase imisa tira cadad ahaan ayaa loo qeyndeynayaa finland waxaa weeye qoondada halbeegu waxa weeye saddex kun ilaa saddex kun iyo shan boqol marka laga hadlayo xildhibaanada degmooyinka ama councilka ama golaha golaha degmada may ahayd af soomaali okay allright marka waa arrin muhiim ah arrinkaas aada iyo aada iyo aada iyo aad baahi weyn baa micnaha soomaaliya looga qabaa arrinkan waxaan uga hadlayaa runtii waa arrin aada iyo aada iyo aada iyo aada iyo muhiim u ah oo loo baahan yahay sababtoo ah waxa weeye waxaa la rabaa mar haddii cadaalad iyo nidaam iyo system dowlada la doonayo wixii waa in hoos laga soo bilaabo oo wuxuuna cadaalad si ay u noqoto waayo adduunka waxa weye qof kasta oo dhasha xuquuq buu dalka ku leeyahay marka waxaa la rabaa qof kasta in xuquuqdiisii uu si uu u helo macnaha madaxiisii uu xaqiisii suu ilaa qofkii canshuur buu dhiibayaa wadankii qofka dalka looga baahanya dalka waxa weye dadkaasa canshuur laga qaadaa dadka marka lama qofna lagama tegi karo qofna qof kale kama muhiimsana marka qof kasta oo dalka u dhasha waa muhiim dalkiina waxbuu ku leeyahay marka siyaasaddu waxa weye mar walba shacabka ayaa tirada dadka ayaa la qiimeeya degmada ku nool halkaasaa halbeeg looga sameeya hadday noqon lahayd midkii degmada iyo hadday noqon lahayd kii qaranka marka maadaama finland ay saddex kun iyo saddex kun iyo shan boqol inta udhexaysa tahay waanaad eegi kartaan googlad ka eegi kartaa degmo kastoo finland waxaad eegeysaan faltusta waxaa la yidhahdaa luqadda finishka faltusta lagu yidhahdaa waa golayaasha deegaanka degmada ayaad waxaad eegeysaa degmo kasta inta xubnooda ay ka kooban tahay dabadeedna tirada dadka degmada ku nool baad isku qaybinaysaa markii waxaad arkaysaa saddex kun iyo saddex kun iyo shan boqol inta udhexaysa tira a kuusoo baxaysa degmadan hadda anigu aan ku noolaa s baa la yidhaahdaa dadka ku nool malaha laba boqol iyo xoogaa kun weeye waan isku qaqiibiyay daataan isku qaqiibiyay hadda dusha hadda computerka ma ma maxaan ku rahdaa hadda hadda ma xasuusto dusha kama xasuusto xildhibaanaduna shan iyo toddobaatan weeye marka isku qaybiyay saddex kun iyo shan boqol baa isoo baxday marka saasoo kale haddaba finland waa dadkoodu waa shan milyan dalka finlandna waa kala bar dalka soomaaliya marka waa waa haaf marka waxaan bal leeyahay tusaale fiican buu noo noqon karaa oo soomaaliya oo kale waxaa la laba jibaarayaa un constituencygii degmada ayaa unbaa laba lagu dhufan karaa marka halkaas halbeegaas waa isku dhagmaan baan leeyahay halbeegaas soomaaliya oo kale laakiin marka hore in dadka la tira koobo weeye la diiwaan geliyo isla markaana la isticmaalo mashiinkii aan idinkaga sheekeynaya aan idin lahaa waxaa la yidhahdaa biometric baa la yidhahdaa mashiinkaasi si aanu hal qof dhowr meelood isaga diiwaangelin mashiinkaasi qofkii indhaha iyo waxaa laga qaadaya faraha databasekiisa hal serfer oo dhexana waa central centralizer serfer baa loo sameynayaa iyo database degmooyinka degmo kasta hal mashiin baa la geenayaa markaas iyo hal serfer iyo serfer dhexo oo waxoo dhan isku kaba isku xira si la isugu xiro networking ahaan waa la isku xirayaa dabadeedna qofkii kaba soo qaad anigoo kale gablex baa micnaha waxaa lai sameeyey i d car iyo dabadeedna waxaan rabaa inaan degmo kamid a degmooyinka soomaaliya horta qofku waa inuu marka hore degmo kamid a degmadii iska rajis laga rajisgareeyo laga diiwaangeliyo degmadaa uu laga diiwaangeliyey unbuu qofkaasi ka codeynaya hadday degmo ahaan ahayd halkaas uga codeynaya hadday tii qaranka tahayna halkaas uga codeynaya muhiim aan qabiil kusoo jeedo waa inuu la cadeeyo ninkan qofkan inuu soomaali yahay marka saas weye sharciga finland saas lamidana fiican soomaaliya in laga sameeyo waxaa kaloo uu qofku codeeyaa oo codkiisa dhiibtaa markuu degmada laba sano ugu yaraan degan yahay laakiin waa xaaraan qof new york soo deganaa toban sano labaatan sano intuu soomaaliya idin yimaado markiiba xildhibaan noqdo xaaraan weeye qofka xildhibaanka noqonaya hadduu golaha deegaanka golaha degmada xildhibaan ka noqon lahaan waa inuu degmada deganaa ugu yaraan laba sano haddii uu soomaaliya oo dhanna xildhibaan ka noqonaya waa inuu sharci jiro in sano wadanka deganaa wadanka ka warhayo weye laakiin anoo haddee finland deganaa toddobiyo labaatan sano haddii aan baxo oo xildhibaan soomaaliya ka noqdo waa ila qaldan tahay aniga runtii qof aan meeshii deganeyn xildhibaan xildhibaan ciyaarciyaar ma xildhibaanku waa inuu dadka deegaanka matalo ka warhayo ku dhex jiro dadkan xaaladooda la socday meesha deganaa iyagu iska soo dhex doortaan laakiin qof iska deganaa minneapolis iska deganaa inuu xildhibaan ka noqdo soomaaliya waa qalad adduunka kama dhacdo waxaan adduunyada ka dhicin waxaa la rabaa dadkan soomaalida waxaa la rabaa inay fahmaan adduunku see u noolyahay sida adduunku u noolyahay inaan u noolaano weye mogtay lama rabo sidii adduun ka duwanaa si noo gooni aan u noolaan haddaan irahno dee waa qaldan waa qaldan waa qaldanaanayna marka maanta waxaan kusoo koobayaa in hadda awoodda la saaro waxaa la yidhaahdo constituency-ga ama golo deegaan siyaasadeedka ama xildhibaan kasta seebuu imis cod helaa horta arrinkaas in dadka dhan la fahansiiyo shacab dowladdan lagu sheegaya shacabka ale moogtahay nin siyaasiyo nimankan siyaasiyiinta badanaa inta badan waa niman isaga xiran shirkado iyaa laaluushi kara waa meelo kale a laga soo habeyn karaa laakiin waxa dalka iskale mustaqbalka weliba waxaa la dhalinyarada dhalinyarada dalkan u horeeya dadka waaweyn xataa wax saas maxaan ku rahda waxaa la rabaa inay dhalinyaradu inta badan hadda maadaama ay mustaqbalkoodii dalkan yahay aynan cid kale ku hadlayn ay iyagu shaqadii qabtaan wacyigelintaasoo kale saa u sameeya nin walba wuxuu garanayo dadkii kale uu iskaa waxu qabso ku shaqeeyo subaxiina shaqadiisa aado laakiin markuu friiga yahay wixii aqoon uu leeyahay fikri uu leeyahay shacabkii micnaha ku booriyo oo taladii usoo jeediyo wanaagsan oo la isaga daydo marka insha allahu tacaala qeybta saddexaadna waa sii wadayaa heestaana maanta waan idin xulo waa hees aan siro waa hees ku saabsan sidii dhaqanka iyaga marka qaybta saddexaadna halkaasaan kasii wadayaa insha allahu tacaala
Jawhar guru ursano Wanti jawhar